بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda oo kusii lagu fidsanaya deegaana dhaca koonfurta suuriya dilal ka dhan ah saraakiisha nidaamka bashaar al asad oo ka bilowday magaalooyinka dalkaas iyo dadka shacabka ah oo ka cadhooday in la sii daayo mid ka mid ah mujrimiinta nidaamkii al asad ee xasuuqa ka geystay waddankaasi kacdoon lagu beegsanayo dadka gaalada hinduuska ah oo ka bilowday waddanka bangaladesh duufaanno xooggan oo ku dhuftay waddanka mosambiig iyo maraykanka oo albaabada u laabay mid ka mid ah hay-adihiisa qaabilsanaa ka hortagga wararka uu ku sheegay been abuurka ruushka oo ku guuldaraystay iskudaya uu ku doonayey in saldhigyo ciidan oo rasmi ah uu kaga dhisto liibiya iyo suudaan kadib khasaaradii xoogganeed ee ka soo gaartay suuriya waa kuwee dowladaha soo saara biyaha ugu rakhiisan caalamka iyo kuwa soo saara biyaha ugu qaalisan maxaase ka jira in dalal carbeed ay sufuufta hore kaga jiraan qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada yuhuudda ayaa kusii lugu fidsanaya deegaano ka tirsan koonfurta waddanka suuriya iyadoo dilal ka dhan ah saraakiisha nidaamkii la riday ee bashaar al asad ay ka bilowdeen magaalooyin ka tirsan dalkaasi dhanka kale shacabka muslimiinta ah ee suuriya ayaa aad uga carooday in la sii daayo mid ka mid ah mujrimiinta nidaamkii al asad ee xasuuqa ka geystay waddankaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha suuriya waxaan wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan al faatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay suhayb Een, guud ahaan xaaladda waddanka suuriya ayaa degan ee wax ka badan shan iyo toban maalmood Een, dagaaladii cuslaa ee socday ayaa joogsaday laakiin weli duqeymo ayaa ka dhacaya gudaha waddankaas oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka yuhuudda Een, dhaqdhaqaaqyo military ayaa ka socda koonfurta iyo waqooyi bari ee waddanka suuriya Een, dhaqdhaqaaqyadan waxaa wada een, ciidamada dowladda saliibiyadda maraykanka oo dhanka bariga iyo deerazuur xasaka deegaanada saraq dhaqaaqaya iyo ciidamada yuhuudda oo dhul hor leh soo qabsaday ee wararka ka imaanaya koonfurta ee suuriya waxay sheegayaan in ciidanka yuhuudda ay maanta ee taqadum ay sameeyeen ayna soo gaareen dhul ilaa iyo toddoba kilomitir ah een, gobolka lagu magacaabo alqunaydara oo dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan suuriya iyo dhulka juulaan ee falastiin balse ixtilaalka iyo gumaysiga ku jira Een, warbaahinta rasmiga ee waddanka suuriya waxay soo tebisay in ciidanka yuhuudda ay la wareegeen gacankuhaynta degmada lagu magacaabo suwaysa een, baadiyaha gobolka alqunaydara oo dhaca koonfur galbeed ee waddanka suuriya ilwareedyo ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in ciidamada soo galay suwaysa ay saldhig ka dhigteen een mandiqada lagu magacaabo sad almandara ee muxaafadadaas qoneydara waxay wataan gaadiidka gaashaaman gaadiidka big upka loo yaqaano iyo een gaadiid kale oo saraakiil ay saaran yihiin waxay bilaabeen in ee, difaacyo ay ka qotaan een, meelaha ku dhow een, sadka ama biyo-xireenka quneydara Ee, markaska xuquuqul insaanka ee suuriya wuxuu sheegay in ciidamada yahuudda ay qabsadeen ilaa iyo todoba kilomitir ayna ka soo gudbeen mandiqada ee, caasilka ah ee horey ay u astaamaysay waxa loo yaqaano qaramada midoobey Ee, sidoo kale ciidamada yahuudda waxay gaadiid gaashaaman la galeen dhowr tuulo oo ka tirsan gobolka quneedara Ee, marka si kale loo yiraahdo la dhihi karo baadiyaha ee magaalada Dimashq dhanka koonfureed sida wararku ay sheegayaan Een, wasiirka difaaca yahuudda ayaa dhowaan sheegay in ciidamadoodu ay kusii sugnaan doonaan halka lagu magacaabo jabal asheikh oo ay qabsadeen sideedii bishan kolkaas oo ciidamadii nidaamka bishaar al asad ay burbureen goobtan ay ka baxeen Ee, waxaana muuqatay in yahuudda ay xiriir wanaagsan la lahayd maamulkii bishaar al asad oo xuduudda uu u ilaalinayay markii nidaamkaas uu burburana ay halkaas ay soo gaareen Een, marka een, warar goordhow soo baxay waxay sheegeen in ugu yaraan shan qof oo ka mid ah shacabka muslimiinta ee degmada suwaysa ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada yahuudda rasaas ay ku fureen dadka ayaa isku soo baxyo ballaaran ka dhigayay magaalada oo ay kaga soo horjeedaan ixtiraalka cusub ee ciidamada yahuudda halkaas ay ku sameeyeen sidoo kale dibadbaxyadu waxay ka dhaceen ee, tuulooyinka kale ah ee umul cidaam iyo cadnaaniya oo ciidanka yahuuddu dadka u sheegeen in tuulooyinkaas ay ka baxaan halkaasna saldhigii ay ka samaysteen marka qayb ka mid a suuriya ayaa hadda ixtiraalka ee yahuudda ku jirta waxaa muuqata in ciidamadii ee yahuudda ee dhanka xuduudda waddanka lubnaan ee laga soo qaaday halkan la keenay een, suuriyana qayb ka mid a hadda ixtiraal ay ku jirto ilaa iyo haddana ciidamadaas wax iska horimaad hubaysan ah kalama kulmin een, kooxaha hubaysan ee dhowaan qabsaday ee talada waddanka Een, Suwaybow een, sidoo kale waddanka Suuriya een, waxaa maalmahan ka socday weeraro ikhtiyaalaad ah oo lagu fulinayay madaxweyntii mujrimiinta saraakiishii nidaamkii ee Bashaar al Asad een, kuwaas oo ikhtiyaalaadkooda uu ka dhacay magaalada caasimadda ee Dimashq gobolka Suwayda iyo gobolka Homs Een, waxaa la sheegay in laba ka mid ah ee qudaadii nidaamka la dilay Een, sidoo kale ee dad muslimiin oo caraysan ayaa weerar ku qaaday ee, isku imaatin ay ku sugnaayeen dad nasaara ah oo xilligaas dhiganayay waxay ugu yeeraan ciidda krismaska Een, xukuumadda ee, dhowaan la dhisay ee kooxaha kacdoonka ayaa iyana waxay soo saartay xalay bayaan ee dadka muslimiinta ah ka caraysiiyey oo bayaankaas ku sheegayso in laba maalmood oo shan iyo labaatanka maanta ah iyo lix iyo labaatanka bisha oo beri ah ay tahay ee, maalin fasax oo baddanka suuriya dadka shaqooyinku ay fasax ka noqonayaan madaarista iyo iskuuladana aan la aadaynin sababa la xiriira ciidda krismaska arrinkaas ayaa eh, runtii dadku ay qaadan waayeen oo filan waa ku noqotay Eh, maanta culimaadudiin caanka ah saaxada iyo kacdoonka suuriya ayaa arrintaas munkarka ah eh, bayaano ka soo saaray si aad ahna eh, u diidanaa Een, haddii aan kusoo laabano arrinta ikhtiyaalaadka nidaamka ee bashaar al-ashad saraakiishiisi een, waxaa dadku si aad ah ay kaga falceliyeen ayna ka soo horjeesteen ee muuqaal video ah oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta rasmiga ah ee kooxaha talada qabsada ee Suuriya muuqaalkaas waxaa ka soo muuqanayay jenaraal sare oo ka tirsan nidaamkii Bashaar al-Asad ahaa mujrim gacan ku dhigla ah kaas oo xasuuqay kumanaan shacab muslimiin ah een waana in adeerka Bashaar al-Asad waxaa lagu magacaabay jenaraal dalaal makhluuf ee wuxuu madax u ahaa gaaska boqol iyo shanaad ee ciidanka xarisul jamhuurka ee waddankaasi Suuriya een sidoo kale wuxuu soo noqday oo hadda uu ahaa taliyaha xarisul jamhuuriga ciidanka ilaalada madaxtooyada ee waddanka Suuriya een dalaal wuxuu ka soo muuqday videogaas isagoo xuran daliiqan ah yacni waa la sii daayey wuxuu watay warqadihii een shuruudo waxaa jira maalmahan een ciidamada la- iyo saraakiisha l- ee, loo dejiyo ahaa inay imaadaan xarumo gaar ah oo lagu siinayo warqado ay magaalooyinka ku joogi karaan ayna ku caddahay in ay isdhiibeen oo nidaamkii ay ka baxeen ninkan marka dadku waxay leeyihiin wuxuu ahaa dhiigi cab dad fara badan laayay ma mudna in la sii daayo ugu yaraan waxay ahayd in een, maxkamad lasoo taago inta la qabto ee, hadda aan ee, wejigiisa dadka loo soo bandhigin een, baraha bulshada dadku si aad ayay kaga falcelinayeen waxayna soo qaadanayeen isagoo een, la taagan bashaar al asad ninkan ee, wuxuu ku eedeysan yahay inuu mas-uul u ka ahaa een, dadkii lagu xasuuqay deegaanka quuda asharqiya mataya iyo deegaanka lagu magacaabo ee, zamalka oo dhammaantood hoos yimaada magaalada dimashq waxaa la sheegay in dadka uu nolosha ku gubi jiray wuxuu ahaa dhiigicab tan iyo sanadii labada kun kow iyo tobankii ayuuna ee, ku jiray falaalka qamcinta ah Een, marka si aadaha ayaa arrinkan looga carooday Ee, magaalada xarasta oo kale isku soo baxay ayaa ka dhacay duladka magaalada dimashq dadku ay ku codsanayaan in ninkan la maxkamadeeyo oo aan lagu degdegin in la sii daayo Ee, muuqaalka videoga waxaa ee, muujinaya isagoo qoraygiisa ak fursaana dhiibaya Een, kadibna meesha kasoo baxaya oo koofi xiran dadkuna runtii aad ayay kaga caraysnaayeen halka dadka qaar ay ku sheegayaan in ninkan lagu sii daayey Een, markii ee, kooxaha ee, hubaysan ay dagaalka raddul cudwaan ay bilaabeen in uu ahaa nin ee, daabuur khaamis ah oo isagoo ciidanka bashaar al asad ku dhex jira een, kooxahan la shaqaynayay lagana yaabo in balan lagula galay sidaasay oranayeen laakiin si guud ee, runtii dadku way ka caraysnaayeen falkan waxayna ku sheegayaan in mujrimiinta gacmahooda dhiigga uu ka da'ayo in la sii daayo ay runtii ay tahay wax ayaan darra ah oo meel ka dhac ku ah ee kumanaan kun oo ku shahiiday ee, dagaalka wadanka suuriya marka arrimahaas ayaa hadda ee, suuriya ka taagan xaaladahaas ee, xilligan aan kula hadlayo oo shan iyo toban maalmood kadib ay kasoo wareegtay ee, markii nidaamkii bashaar al asad la riday een, suuriya xaaladahaas ay wajahaysaa marka laga soo tago ciidamada faraha badan ee dowladda iiraan suuriya waxaa joogay quwado kale oo cadow ah halkay ku dambeeyeen saldhigyadii ciidamada saliibiyiinta ee waddankaasi Een, waa mahad tahay Een, inkastoo nidaamkii calowiga faasidka mujrimka ah waddanka laga xoreeyey haddana ciidda ee suuriya oo idil ma ahan mid xor ah Een, waddanka sidaan ogeyn waa u kala qaybsanaa Een, waxaa eh, kala qaybsaday een, taageerayaasha bashaar al asad Een, waxaa eh, qayb ku sugnaa iiraan qayb waxaa ku sugnaa ruushka qayb waxaa ku sugnaa maraykanka qayb waxaa ku sugnaa turkiga waddan mumasaq ayuu sidaas u ahaa oo cadaadii ay kala qaybsadeen Een, hadda eh, waddanka suuriya waxaa ku yaalo saldhigyo ay leeyihiin ciidamada maraykanka iyo een, dowladda saliibiyadda ee ruushka ruushka dhanka galbeed ayuu degan yahay Een, saldhig ayuu ku leeyahay magaalada darduus iyo deegaan kale lagu magacaabo xumeymiim inkastoo la sheegay in dhowr gaadiid gaashaamana halkaas laga daadgureeyey haddana weli een, qalabka difaaca cirka iyo een, garoomo ay diyaarado casri ah ay yaalaan ayaa uu ku sugan yahay Een, sidoo kale maraakiibta een, casriga ah ee ruushka ayaa xeebaha suuriya ku sugan Een, haddii aan u wareegno dhanka waqooyi bari ee waddankaas een, ciidanka maraykanka ayaa halkaas iyana ku sugan gobolada alxasaka iyo deirzuur dhammaan ceelasha shidaalka soo saaro ee waddanka suuriyana iyaga ayaa gacanta ku haya maraykanka ayaa iska dhuranaya oo eh, isagoo taageeraya maleeshiyaadka qasad ee kurdiyiinta b k k ay- ayuu halkaas eh, ku sugan yahay Een, warar soo baxay shalay waxay xaqiijinayaan in maraykanku uu sare u qaaday ciidamadiisa ku sugan ee waddankaasi suuriya waxaa la arkayay gaadiid gaashaaman iyo boqolaal gaadiid gashinadaha ah oo sahay iyo logistic iyo qalab eh, dagaalba eh, kasoo gudbinaya xuduud beenaadka suuriya iyo ciraaq soona gaaraya mandiqada shidaade ilaa iyo ceelka lagu magacaabo al cumari halkaas oo saldhigyada ciidanka maraykanka ay ku yaalaan warbaahintu waxay sheegayaan in een, dowladda maraykanka ciidamadeeda suuriya ku sugan ay gaarsiisay laba kun markii hore waxay ahaayeen sagaal boqol haddana waa la xoojiyey Eh, taas waxay muujinaysaa in waddanka suuriya hadda uu martigelin doono siraacyo kale oo caalami ah Eh, dhanka kale waxaa la leeyahay een, dowladda dabadhilifka ee turkiga ayaa iyana waxay qorsheynaysaa in saddex saldhig oo waaweyn ay ka furato gudaha waddanka suuriya waxay hadda degaysaa bartamaha iyo cumqiga waddanka Een, mowqica lagu magacaabo i 24 ee yuhuuddu ay leedahay oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan musaadka yuhuudda wuxuu sheegay in turkiga ay hadda ku mashquulsan yihiin sidii laba saldhig oo militari oo waaweyn ay kaga dhisan lahaayeen meel ku dhow magaalada hims ee bartamaha suuriya halkaas oo lagu diyaarinayo qalabka eh, difaaca een, cirka Een, wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa laga soo xigtay isagoo yidhi waxaan bilaabaynaa een, tallaabooyin aan kaga hortagayno in weeraradu xagga cirka ah ay ku soo bataan waddanka suuriya sidaas daraaddeed laba saldhig ayaan ka dhisanaynaa een, hareeraha magaalada xims een, sidoo kale ee, turkidu waxay qorsheenayaan in saldhig weyn ay ka dhistaan een, meel ku dhow magaalada dimashq ee caasimadda suuriya marka waddanka xaaladaas ayuu wajahayaa een, weli ixtilaal ayay ku jiraan gobollo muhiim ah gaar ahaan labadan gobol ee alxasaka iyo derzuur waa gobolada ee, ugu dhaqaalaha badan suuriya ee maalintiiba soo saara ee boqolaal kun oo barmiil oo nafta ah ruushkana sida muuqata hadda ma qorsheynayo inuu ka insixaabo ee, galbeedka waddanka xaaladaas hubanti la-aanta ah ayay suuriya wajahaysaa inkastoo een, magaalooyinka iyo deegaanada ugu caansan waddanka ay hadda yihiin kuwo xor ah oo nidaamkii bashaar asad markii la rida kadib ee dadku xorriyad dareemayaan maalmo isku soo baxyaana ay jiraan weli Ee, marka xaaladda waddanka waa sidaas Ee, nidaamka waddanka ka jira sida uu noqon doono iyo een, shakligiisana ee bilaha soo socda ayaa la arki doonaa كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوالي waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa weerar si gaar ah loogu beegsanayo bulshada hinduuska ah ee ku nool dalka bangaladesh sida uu daabacay joornaalka new york times waxaa cabsi xoogani ay soo food saartay tobanayo hinduus ah oo ku nool gudaha dalkan muslimiinta bangaladesh ayaana qaadaya tallaabooyin argagax ku beeraya gaaladan wargeysku waxa uu sheegayaa in si joogto ah loo beegsanayo goobahooda ganacsi macbadyada ay ka dhisteen gudaha waddanka iyo meel walbo ay lug ku leeyihiin bulshadan waxaana middan ilaa hadda taag u weysay xukuumadda kumeelgaarka ah ee bangaladesh waxay hadda u muuqataa in dadka hinduuska ah ee ka yimid dhanka hindiya ay ku qasbanaan doonaan in dib ay ugu laabtaan dhulkooda muslimiinta bengaaliga ayaana hadda u argudaya shakhsi kasta oo muslim ah oo ay waxyeelaysay xukuumadda kaafiradda ah ee narendra modi duufaanno ku dhuftay dalka mosambiik ee dhaca koonfur bari qaaradda afrika iyo saamayntii ka dhalatay oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa waa qodobka xigay aan isdultaagga ugu samayn doonno xubinta sida ay nashrisay saxiifadda yeeni shafaq waxaa waddankan ku dhuftay duufaanta jaado taasoo galaafatay nolosha tobaneeya ruux barakicisayna tiro kale oo dad ah waana sida ay ku warrameen madaxda maaraynta musiibooyinka ee waddankaas dhimashada ayaa gaartay ilaa boqol iyo labaatan ruux halka tirada dhaawacana ay hadda kor u dhaaftay ilaa siddeed boqol iyo lixdan iyo siddeed qof waxaana intaasi sii dheer oo uu joornaalka yeeni shafaq sheegayaa inay barakaceen dadyow gaaraya ilaa lix kun iyo siddeed boqol iyo toddoba qof waana tirkoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxaana gebagabadii lagu warramayaa in duufaantan oo ku socotay xawaaro sare ay hal waqti isla martay dalalka mosambiik malaawi iyo zimbabwe walow aanan si buuxda weli loo caddayn xaddiga khasaare ee ay ka geysatay waddamadan kale markan iyo qodobka xiga maraykanka ayaa albaabada u laabay mid ka mid ah hay-adihiisa sida firfircoon uga howlgeli jiray ka hortagga faafinta wararka been abuurka ah ee lagu doonaya in lagu qalqalgeliyo gudaha dalka maraykanka sida uu daabacay joornaalka ra'yul yowm xukuumadda washington ayaa saacadihii lasoo dhaafay si cad u sheegtay inay soo afmeertay shaqadii hay-addan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaana sheegtay in koongareeska uu bixin waayey miisaaniyaddii dhaqaale ee hay-addan miisaaniyadda sannadlaha ah ee ku bixi jirtay ayaa lagu sheegay inay gaaraysay ilaa kow iyo lixdan milyan oo dollar waxaana si joogto ah uga howlgeli jiray ilaa boqol iyo labaatan shaqaale kuwaas oo ay shaqadoodu ay ahayd ka hortagga wararka been abuurka ah ee lagu baahinayo baraha kala duwan ee internetka kuwaas oo liddi ku ah xukuumadda washington gunaanadkii waxaa lagu warramayaa maamulka sii dhacaya ee baydhan in si sahlan uu u qaatay go'aankan lagana yaabo in hadda ay sii siyaadaan weerarada dhanka warbaahinta ah ee ay fulinayaan xukuumadaha tehraan moscow iyo beijing kadib dhicitaankii bashaar al asad ruushka oo qaaradda afrika ka wajahaya cadaadis xooggan diidmooyin kala duwanna kala kulmay waddamo dhowr ah waa qodob kale oo xasaasi ah oo aan isdultaag ugu samayn doonno xubinta sida uu daabacay wargeeska newsweek xukuumadda moscow ayaa tan iyo dhicitaankii nidaamka suuriya ee ay hogaaminayeen reer asad waxa uu dhanka qaaradda ka wajahayaa cadaadis xoogan isagoona diidmo isku mid ah kala kulmay dalalka suudaan iyo liibiya kadib markii uu u gudbiya codsi ku aadan in waddamadooda la keena ciidamada wakhti xaadirkan ku sugan gudaha dalka suuriya iyagoona ka soo horjeestay arrinkaas valadimir putin ayaa ugu horrayntii xukuumadda khartuum waxa uu u gudbiyey codsi ku aadan in saldhig ay ka dhistaan xeebaha badda cas halkaas oo ay moscow doonaysa inay keento askarta masiirkooda sii xumaanaya ee ku sugan gudaha dalka suuriya balse waxaa arrinkaas diiday suudaan weliba iyadoo ka baqanaysa tallaabooyin kaga yimaada dhanka reer galbeedka moscow ayaa khartuum xitaa waxay u soo bandhigtay inay siinaysa nidaamka difaaca hawada ee s afar boqol balse suudaan ayaa sheegtay in mowqifkeeda aysan ka tanaasulaynin gaashaankana u daruurtay dalabkii moscow waana sida uu caddeeyey sarkaal sirdoon oo ka tirsan milatariga suudaan ruushka ayaa codsi midkaas la mid ah waxa uu u gudbiyey liibiya oo uu hadda wujuud ku leeyahay balse xukuumadda daraabulis ayaa diiday arrinkaas sheegtayna in hadda ay qorsheynaysa sidii loo dhimi lahaa askarta ruushiyaanka ah ee ku sugan gudaha liibiya iska badaa in kuba cusub ay yimaadaane xukuumadda valadimir putin ayaa hadda waxaa la saadaalinayaa in saldhigyo ay u raadsan doonto dhanka galbeedka afrika oo ay hadda ku xoogan tahay maadaama dalalka dhaca saaxilka galbeedka afrika ay maanta yihiin xaliifka ugu dhow uuna ka heli kara masaalixdiisa uu doono guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور
waa hagaag waa kuwee dowladaha soo saara biyaha ugu raqiisan caalamka iyo kuwa soo saara biyaha ugu qaalisan warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir suuqa biyaha filtaraysan ee caalamka ayaa la filayaa in uu gaaro laba boqol toddobaatan iyo afar bilyan oo dollar sanadkan sii idlaanaya ee labada kun afar labaatan waxaana sidoo kale la saadaaliyey in labada kun sagaal iyo labaatanka uu gaari doono qiimaha suuqaasi saddex boqol iyo siddeetan dhibic shan bilyan oo dollar waxaana lagu qiyaasayaa in uu sameeyo kobac heerar sanadeedkiisu yahay celcelis ahaan lix dhibic sideed boqolkiiba intaa udhexaysa labada kun iyo afar labaatan ilaa labada kun sagaal iyo labaatanka kobacaas oo ay sabab u tahay baahida sii kordhaysa ee loo qabo biyaha sifaysan ee nadiifka ah iyo kuwa caafimaadka oo wanaagsan xogtan ayaa waxaa laga soo xigtay madasha mordern intelligence oo ah shirkad ka faaloota islamarkaana falanqaysa arrimaha suuqyada caalamka marka laga hadlayo waxaabaha sii kordhinaya baahida biyaha warshadaysan ee ku jira caagadaha kuwaas oo saamaynta ay ku leeyihiin suuqyada caalamka ay sii xoogaysanaysay sannadihii u dambeeyey waxaa ka mid ah halisaha dhanka caafimaad ee ka dhasha biyaha la cabo marka loo eego heerarka caalamka dadka oo noqday kuwa si adag uga feejigan halisaha ay leedahay biyaha wasakhaysan ee soo mara tuubooyinka ee ka jira qeybo ka mid ah caalamka tusaale ahaan maraykanka magaalooyin ku yaal tunis sida gobollada ariana safaaqis iyo suusa masar waxaa iyana magaalooyin ka tirsan laga soo calaamadiyey wasakhowga biyaha sida gobolka aswaan iyo deegaanada ku xeeran waxaana kuwa la mid ah magaalada bayruut oo ah caasimadda lubnaan sidoo kale waxaa jira waddamo badan oo ay ka taagan yihiin haliso caafimaad oo dhanka biyaha ah haba ugu badnaado maraykanka oo la sheego in afartan iyo shan boqolkiiba biyaha tuubooyinka ay ka kooban yihiin mawaad kiimika oo halis ku ah dadka iyo deegaanka sida maadooyin magacooda loo soo gaabiyey b f a s oo ah walxo aad u adkaysi badan oo khatar ku ah caafimaadka sida laga soo xogtay hay-ado taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay sanadkii labada kun labaiyo labaatankii ugu yaraan hal dhibic toddoba bilyan oo qof oo ku nool caalamka ayaa isticmaalay ilo biyo cabitaan oo wasakhaysan wasakhaynta bakteriyada biyaha oo badanaa ka dhalata saxarada bani aadamka ama midda xoolaha ayaa ah khatarta ugu weyn ee amniga biyaha cabitaanka ee adduunka waxaa sidaas awgeed ay dad badan door bidaan biyaha warshadaysan ee caagadaha lagu soo saaro maadaama ay fududahay in la qaato ku habboon yihiin isticmaalka ayna leeyihiin damaanad ammaan ah sidoo kale waxyaabaha qaybta ka ah cawaamisha sii xoojisaa isticmaalka biyaha noocan ah waa wacyiga dhanka caafimaadka kaasoo dadka ku qasba in ay ka guuraan cabitaanada sonkorta leh ee carbonatedka una wareegsadaan dhanka doorashooyinka biyaha caafimaadka leh sidoo kale asbaabta sii kordhisa in ay dadku doorbidaan biyaha la warshadeeyey ee cabitaanka waa helitaanka biyaha nadiifka oo aad u yar marka loo eego heerarka caalamka sida ay sheegtay madasha a m a r c oo ah hay-ad kormeer ah oo ka howlgasha caalamka waxaa laba dhibac labo bilyan oo ku nool daafaha dunida ay noqdeen sanadkan labada kun afar labaatan kuwa aan haysan ama awood aan u lahayn inay helaan biyo cabitaan oo ku wanaagsan caafimaadka qaabnoolaadka deg dega ah suuqgeynta xooggan ee biyahan iyo dakhliga ka soo xarooda ayaa iyana waxa ay qayb ka yihiin korarka ku yimid suuqa biyaha warshadaysan ee la cabo waxaana marka laga hadlayo isbedelada nololeed ee cabitaanada si weyn ay ugu faafsan yihiin dunida gaar ahaan deegaanada horumarsan ee aan ahayn kuwa baadiyaha iyadoona horumarada dhanka teknolojiyadda ee u ka dhashay nidaamka galeynta ama cagadaha lagu shubo biyaha sidoo kale ay door muhiima ka qaateen in biyahan ay noqdaan kuwo marba marka ka dambeysa si yeesha suuq xooggan oo caalamka ah islamarkaana soo jiidasho gaar ah ay ku dhex yeeshaan bulshooyinka dhanka waddamada carabta waxaa iyagana kusii badanaya dalabka biyahani dalabka xooggan ee waddamada loogu yeero bariga dhexe iyo waqooyiga afrika waa uu sii kordhaya sida ku xusan warbixinno soo baxay sababo la xidhiira arrimahani soo socda waxaa ka mid ah cimilada deegaanada dalalkaas oo ah mid qalalan helitaanka biyo nadiif ah oo ay yar tahay in lagu arko tuubooyinka baahida guud ee ku aadan biyo la cabo oo leh badqab caafimaad oo sii xoogaysanaysa sidoo kale ku dhowaad lixdan afar boqolkiiba dadka mandiqada bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ku nool gaar ahaan kuwa magaalooyinka waxaa sida lagu sheegay tarkoob ka soo baxa waxaa loogu yeero bangiga adduunka ay ku tiirsan yihiin biyaha fiiltareysan kuwaas oo qayb ka ah cawaamisha sii kordhinaysa dalabka biyahan gaar ahaan si ay dadkaasi u helaan biyo la qaadi karo oo khafiif ah sidoo kalena ay ku kalsoonaan karaan wacyiga caafimaadka iyo rabitaanka dadka ee ku aadan biyaha warshadaysan ee sii kordhaya waxaay suuqa biyaha keeneen macaamiil iyo hanti xooggan oo sii kobcaysa qeybaha martigelinta iyo dalxiiska ee sidoo kale kor u qaadaya kobaca suuqan gaar ahaan waddamada khaliijka carabta qiimaha la iibiyo biyaha warshadaysan ee cabitaanka waxaa saameyn ku laha arrimo dhowr ah sida tayada biyahaasi aragtida ay bulshadu ka qabto badeeco ahaan iyo xaaladda dhaqaalaha ee dalkaasi waddamada leh shuruucda caafimaad ee adag iyo tayada sare ee badeecadaha waxay badanaa bixiyaan biyo caagado ama dhalooyin lagu shubay oo qaali ah halka waddamada kale aan lahayn nidaamyada adag ee la xidhiira dhanka tayada iyo caafimaadkan ay ku bixiyaan biyaha warshadaysan qiimo jaban oo rakhiis ah si la mid ah badeeco kasta oo la iibiyo waxaa jira dhowr arrimood oo lama huraan noqda inay saameyn ku yeeshaan qiimaha celceliska ee dhalada biyaha ee dal gaar ah marka loo eego dalalka kale arrimahanna waxaa ka mid ah islamarkaana leh muhiimad gaar ah tayada biyahaasi marka loo eego biyaha caagada ku jirta iyo lacagta uu dalku ku bixinayo waxaa waddamada yurub iyo waqooyiga ameerika sida maraykanka switzerland iyo jarmalka ay leeyihiin shuruuc adag oo dhanka caafimaadka sidoo kale waxa ay ku howlgalaan heerar dhanka badeecadaha oo sarreeya taas ay ku muujinayaan in biyaha ay soo saaraan ay yihiin kuwo xermooyin wanaagsan lana soo mariyey sifeyn xooggan taas oo sare u qaadaysa kharashaadka guud ee soo saarista dhanka waddamada aan lahayn heerar caafimaad oo adag ama nidaamyo tayo sare leh oo wax soo saarka biyaha warshadaysan ah waxay ku soo saaraan qiimo aad u jaban iyo tayo hoose oo badqabkeeda caafimaad uu liito arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in aragtida bulshada ay tahay mid saameyn karta qiimaha lagu iibsado caagadaha biyaha warshadaysan waddamo badan waxaa biyaha fiiltaraysan loo arka inay yihiin badeeco qaali ah oo aan qayb ka ahayn waxyaabaha muhiimka u ah nolol maalmeedka taasoo saameyn karta qiimaha ama sicirka laakiin marka la joogo waddamada leh dakhliga sare iyo kharshaadka nolosha ee xooggan badeecadaha badankood waxay noqdaan kuwo qaali ah oo ay ku jiraan biyaha fiiltaraysan iyo cabitaanada kale ee la midka ah dhinaca kale waxaan markaan idiin soo gudbinayaa liiska tobanka dowladood ee ugu horreeya waddamada carabta iyo si guud dalalka caalamka waxaana kusoo gudbinaynaa qaab lacag ahaan inta uu caalamka sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun afar labaatan ka joogo halka caag ama dhalo ee cabirkiisu yahay eber dhibic soddon iyo saddex liitar liiska ugu soo horreeya waa tobanka dal ee ugu qaalisan adduunka marka loo eego qiimaha dhalada biyaha fiiltaraysan waxaa ugu horreeya oo ah nambarka koowaad waddamada ugu qaalisan dalka switzerland halkii caaga sida aan soo sheegnay ewer dhibac soddon iyo saddex liitar ah waa afar dollar iyo konton sideed sinti luxemburg oo ku xigta waa saddex dollar iyo afartan sinti denmark ee kusii xigta waa laba dollar iyo sagaashan laba sinti waxaa kusoo xiga jarmalka norway australia belgiumka netherlands jarmalka iyo norway waxaay kusoo saaraan halkii caag laba dhibac lixdan iyo sagaal dollar australia ayana waxay kusoo saartaa laba dhibac lixdan iyo lix dollar biljamka waa laba dhibac konton sagaal dolar netherland waa laba dhibac konton shan dolar australia waa laba dhibac labaatan iyo afar dolar kuwani waxay ahaayeen liiska waddamada ugu qaalisan dhanka caagadaha biyaha filtaraysan ee warshaduhu soo saaraan dhanka dalalka ugu raqiisan ee guud ahaan caalamka waxaa tobanka ugu horeeya nambarka koowaad ku hogaaminaysa masar oo ah dalka soo saara biyaha ugu raqiisan ee caagadahan waxaa soo labeeya bangaladesh caagadaha biyaha filtaraysan waxay ku soo saaraan shan iyo toban sinti dalka nebaal ayaa isna ku soo xiga oo waxaa ku soo saaraa toddoba-iyo toban sinti waxaa ku soo xiga liibiya hindiya ciraaq jazaa'ir nigeria bakistan iyo usbakistan dhanka dalalka carabta si gaar ah markii loo eego shanta dal ee ugu qaalisan waxaa imaaraadka uu caagadii biyaha iyo cabitaanka filtaraysan uu ku soo saaraa lixdan sinti filistiin oo soo labaysaa waxaa halkii cag ay ku soo saartaa konton iyo sagaal sinti kuwait waa afartan iyo laba sinti urdun waa dhibic soddon iyo sideed doolar halka soddon iyo lix sinti lagu iibiyo min halkii cago ka mida biyaha filtaraysan ay soo saaraan dalalka qatar iyo maqrib dalalka ugu raqiisan ee carabta markaan eegno lacagta ay ku soo saaraan biyahan waxaa shanta ugu horraysa ay keli yihiin masar liibiya ciraaq jazaa'ir iyo sacuudiga masar oo ugu horreysa ayaa dhibic hal lagu daray laba sinti ku soo saarta caagadii biyaha oo xajmigeedu yahay dhibic soddon iyo saddex liitar بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyowmka kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها